qaar ka mid a tagaasiilayda xaafadda islii ee deegaanka kaamukunji ee magaalada nairobi ayaa cabasho ka muujiyey sare u kaca qiimaha shidaalka waxay xuseen qaarkood inaysan sare u qaadin qiimaha ay ku qaadaan dadka raacaya tagaasida halka qaar kale ay sheegeen inay ku dareen qiimaha waxay ka dhawaajiyeen in haddii ay ku daraan qiimaha lagu raaco tagaasida aysan shacabku macaamiisha u aqbalaynin arrinkani toddobaadkii hore ayay ahayd markii maamulka qaabilsan maaraynta adeegyada tamarta iyo badroolka ee dalka ee ebra uu isbeddel ku sameeyey qiimaha noocyada kala duduwan ee shidaalka qiimaha nooca shidaalka ee suba badrool ee magaalada nairobi ayaa laga dhigay boqol soddon iyo afar dhibic toddobaatan iyo laba shilin halkii litir naafatada ama diiselka waxaa lagu kala iibsanayaa boqol iyo shan iyo toban dhibic lixdan shilin halkii litir halka karazina lagu kala gadanayo markaasi boqol iyo toban dhibic siddeetan iyo laba shilin halkii litir isbeddelkan ayuu maamulka ebra ku sheegay inuu sii shaqayn doono ilaa afar iyo tobanka bisha tobnaad ee sanadkani haddaba waa kuwan qaar ka mid a tagaasiilayda xaafadda islii oo warbaahinta istaan la hadlay iyaga oo cabasho xooggan muujiyey axmed cabdi cukaash lix sano wax ka mid aan hadda tagsiila ka ahaa magaalada nairobi gaarisa meelo badan baan soo maray oo hadda aan gaari ku waday wakhtiga hadda shidaalka suu yahay waa aad waxaan oola yaabna weeye awal waxay ahaan jirta bil marka shidaalka lagu daro shan iyo toban baa lagu daro shan iyo toban kale markii la gaaro waa la dhimin jiray waa waxaan u baranay bil markay saacata bisha dambe waa la dhimin jiray hadda wix wuxuu iska noqday ma beecsharaa gashay dhibaatooyin kalaa meesha ka imaaday dowladdii wax limid oo ay shidaalka ka dhimayso ma jirtaba haddii aan anaga gaadiidleyda ama tagaasida ku shaqaysatay nairobi aad iyo aad baan ugu rafaadsannahay dhibaatooyin badan baa naga haysto caqabado badan oo xagga kastankii aan qaadaynay iyo dadkii xidhiirka aan la samaynaynay baa dhibaatooyin badan naga kala haystaan sababtee qofkii haddii maanta uusa ogeyn shidaalka inuu qaaliyoobay adiguna aad rafaadsan tahay oo shidaalkii gaadiidkii aad ku kaxaynaysay oo ku dhaqaaqayay oo cirka kugu maray dhibaato badan sooma waa culays inteeda leeg dadkan maaragtay gawaarida ku shaqaysta haddaan nahay waxaan dowladda baaq dheer iyo mid gaaban ugu diraynaa hawshaa ciddi wax ka qaban karto qusayso ay hoos tagto inay wax ka qabtaan korona jiro dhibaatooyin dhan baa jiro adduunyadii baa maanta culayska ad aragtay jiraan gaadiidka qiimaha lagu raacay waan kordhinay laakiin dhibaatada jirta waxaa weeye yuusow qofkii haddaad maanta oo dhan aadhaada shidaalka baa qaaliyoobay kan weeye ma garan hayo asagoo baahidaas baahi asagoo ay haysa ma ahan qofkana wuxuu ogaan karaa baahida markaa hoos taalla oo asagu ogyahay unbuu dareemi karaa baahida waxa ay tahay qiimihii maaragtay waan ku darnay waan u sheegnay dadka laakiin maaragtay dadki dad yaanaha aqbalahaya oo shidaalka baa idinku qaaliyoobay maarata noo caqbalahaya ma ahan oo waxun iska xoogsi iyo qaraaca mooyaane dhibaatadaas waa dhibaato aad u weyn marka saa darteedna waxaa waaye muxuu ahaa caqabad waxaa ka mid ah macnaha shidaalkii oo kor noogu kacay oo maarata sixir bararkii oo kor aaday annagana dadkii aan qaadaynay oo maaratay aan sidii aan aan wax uga qaadan jirnay ka yar ay u bixinayaan wixii waaye wixii ay barteen bay bixinayaan marka saa darteedna aad baan uga xunnahay maan shidaalka kor aaday marka dowladda iyo dadka waxaan ka codsanaynaa dhammaan annaga diin ula kiciya sixirka kor u aadaya cuntadii kor aadaysa nolosha kor aadaysa guriga kor aadaya waxaan qaadanana wax iska yar intaasoo sanna waan ka shaqaynayna halkan marka dee waxaan baryaynaa un insha allah inuu ilaahay maarata oo nooga soo qaado dowladda in maarata ay go-aan ka gaarto hadduu ilahay rado maya maya annaga waxaan ku darnay ma laha weli sidii un aan ku qaadayna umaan qof walba ku qaadnaa sidii umaanan ku geynaa marka waxa maarata aan ku darnay oo ilaahay abuurta ma jiraan waxaanan ka horsugaynaa dowladda wixii ay go-aan ka gaarto wallaahi waa saameyn aad u weyn saameyn aad u weyn waaye marka waxaa waaye saameyn aad u weyn waaye gaadiidka kelina ma gaarayso wax walbay saamaynaysaa biyay saamaynaysaa cuntadii ay saamaynaysaa guryay saamaynaysaa wax walbay saamaynaysaa wax walbo nafle oo maanta socdana ay saamaynaysaa jinago leonan masharia E, na mimi taxi driver hapa Isli, na mambo ya mafuta imetufinya sana sana sana sana. Kila mtu analia, watu hawataki kuongeza bei, tukiwaambia wanakataa. Sasa sisi watu ndio tutafinyilika, ta faida sisi hakuna tengeneza faida mingi. Sasa hata kupeleka chakula kwa nyumba, kulipa rent itakuwa inakuwa ni shida. Serikali ituangalie sana, sababu mimi nasikia uh, ati ni bunge ilikuwa ni shida ya bunge, lakini hata kama ni shida ya bunge, hata kama ni shida ya serikali dhanka kale waxa ay dowladda ugu baaqeen in ay dibu eegis ku sameeyaan qiimaha shidaalka islamarkaana ay ka dhinto sisi ile kitu nataka kuwafanya serikali isaidie sisi iteremsha mafuta kidogo hata sisi tupate faida kidogo kwa sababu tunaumia hata magari sasa hata watu wamepunguka kwenda sababu sababu wa, tukiwabia bei wengi wanaenda mguu customers ukimwangalia ukimwambia ongeze pesa mahali tunaudikiwa naenda na mia, na mia tatu kama ni hapa karibu anasema hapana iko mia tatu miko na mia mbili ile ile tu ya zamani. Kwa hivyo hiyo faida yote sasa sisi napata inakula na, na mafuta. Sasa hiyo ni shida, sababu gari inapata mambo mingi, service ni, ni, ni wewe, kila kitu ni wewe. Sasa faida ni kidogo. Tunaomba serikali angalie mambo ya mafuta, teremshe mafuta kidogo, ndio faida tunaweka kitu kwa mfuko. Eh, hiyo ndio malilio yetu kwa serikali.
Yusuf Gas, Star FM, Nairobi.